بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حذل زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحم بولا waxaan ku soo dhex jirnay mudaaricii waxaan soo qaadannay mudaarica xuruufta lagu bilowdo wuxuu soo sheegay inay yihiin afar xaraf mid ka mid ah waxaa kale uu ka hadlay xarfulmudaaracaha sida loo xarakeeyo wuxuu noo sheegay haddii rubaaci uu yahay mudaarica awalkiisa oo xarfulmudaarac ah in la godaa haddii uusan ahayn rubaaci oo ula jeedo khumaasi iyo sudaasi iyo hulaathina in la fadxina layskuna raacsan yahay waxaa kale uu noo sheegay carabta qayb ka mida inay banneeyeen afcaasha qayb ka mida kasre ay ku banneeyeen meeshaan marka wuxuu uga hadlaa mudaarica aakhirkiisa see loo xarakayna naxwa iska leh sarfigu shuqul kuma laha laakiin xarakada qablal aakhirka ah sarfigu qaybtaasuu shuqul ku leeyahay xarafka ugu dambeeya mudaarica kan ka horeeya see loo shaqlaa taasuu rabaa meesha inuu hadlo wuxuu ku yidhi wa kasru maa xaraf hoos dhigiddiis maadaan nakiro mawsuufa in laga dhigana way bannaan tahay mawsuulna in laga dhiga waa bannaan tahay wa kasru maa ay kasru ladii kii kasrintiisa isimkaas mawsuulin marka yuu ku dhacaa xaraf wa kasru maa ama haddii kale waxaa leedahay wa kasru maa shay hoos dhigiddiisa yacni xaraf hoos dhigiddiisa maagaasoo qabla aakhiri lmudaarici mudaarica meesha ugu dambeyda meesha ka horeyda ahaaday mudaarica xarafka ugu dambeeya midka ka horeeya hoos dhigiddiisa min daa kan xaggiisa xaal uu mudaaricaas ka ahaaday albaabi ee baabkan ah yalzamu kasrahaasi waa laazima waa waajib ah goormuu laazima in maadiihi mudaaricaas maadigiisa haddii qad xudila ay munica haddii laga reebo intu waxay ka mid tahay adawaatu shardi soo ma aha adawaatu shardina lama xariirsado waxaan ahayn ficil marka qad xudiladaas aa usoo qadare waxaa leedahay in qad xudila haddii la mamnuuco maadiihi maadigiisa haddii laga mamnuuco xudila la mamnuuco ziyaadata taa ta'da ziyaadadeeda haddii laga mamnuuco awalan fii awalin lagu ziyaadiyo wa in xasalad hadday xasisho ta'dii lahu maadiga ay u xasisho faftaxan niyahu kordhig maa xarafka qabla alaakhiri ay qabla aakhiri lmudaarici mudaarica qabla aakhirkiisa xarafka ahaaday fatxi biwilan ay biwilaa-in bitataabucin israac raacinku fatxiyuu ku yidhi wa kasru maa xaraf kasrintiisa maagaasoo qabla aakhiri lmudaarici mudaarica aakhirkiisa ka hor ahaaday maagaas kasrintiisa min daakan xaggiisa xaal uu mudaaricaas ka ahaaday albaabi ee baabkan ah min dalbaabi wuxuu la jeedaa fii maa zaada cala halaaa yalzamu kasrahaas waa laazima ah in maadiihi qad xudila in qad xudila haddii la mamnuuco maadiihi maadigiisa haddii laga mamnuuco haddii laga daayo ziyaadata taa'i ta'da ziyaadinteeda awalan fii awalin awalka lagu ziyaadiyo yacni fii awalihi lagu ziyaadiyo wa in xasalad ta'dii lahu maadiga hadday u xasisho faftaxa niyahu kordhig maa qabla alaakhiri ee maa qabla aakhiri lmudaarici mudaarica qabla aakhirkiisa waxaa ahaaday fatxi biwilan ay bitataabucin wuxuu ku leeyahay mudaarica ka yimaada wixii ka badan saddex maa zaada cala halaaa wixii saddex ka badan wixii saddex ka badan waxaa noo soo hoosgelaa rubaacigii khumaasigii iyo sudaasigii rubaaciga loo kala qaadi maayo inuu yahay mujarad iyo masiid waxa meeshan looga hadlaa waa xarakada qabla aakhiri اlmudaarici fi ma zaada calى اhalaaa laakiin xarakada qabla aakhiri اlmudaarici fi اhulaaثiyi waa soo marnay kitaabka awalkiisan kusoo marnay wuxuu ku leeyahay haddaba wixii saddex ka badan oo rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi ah mudaarica ka yimaada waxaa la fiirinaa xarakada qabla aakhirka si aad u fahamto waxaa fiirinaya inuu ta masiidaa ku bilowdo iyo inuusan ku bilaabanin labadaasaa loo kala qaadaa haddii ta masiidaa uusan ku bilaabanin qabla aakhirka kasrihiisu waa laasim haddii ta masiidaa uu ku bilowdana xarakada qabla aakhirka fatxiyuu ku yidhi in la fatxiyahay waa waajib isagoo marka ta masiida aan ku bilaabanin ta masiida waxaa ku bilowdaa sida looga yahana waa khumaasiga keliya ee rubaaci iyo sudaasi labadaba kama suuro gasho rubaaciga hadda waxaa leedaha isagoo mujarad ah daxraja min dalbaabi soo kuma dhihin baabkan waxaa soo gelaha fima zaada cala halaaa ama mujarad ha ahaado rubaacigu ama masiid daxraja saddex soo kama badnaa awalka sida loo xarakayna waa soo marnay oo awalka waa la godaa qabla aakhirkana inaa kasrina hadduu kuu sheegay yudaxriju waxa meeshan looga hadlaayo waa kasrada ra'da ilaan ra'daa waxay tahay qabla aakhiri lmudaarici aakhiri lmudaaricia ah jiimka jiimka yudaxriju jiimka wuxuu yahay aakhiru lmudaaric ra'duna waa maxay qabla aakhirkii qabla aakhirkaas kasrihiisa waa laazimuu ku yidhi goormuu laazim yahay haddii maadigiisa loo diido ta masiida ah in awalka ay ka gasho ta masiida aan awalka hadda kama gelin oo daxraje ayuu ahaa maadigiisa ta masiida a kuma jirin marka waxaa leedahay yudaxriju qaatala yuqaatilu waa masiidkiieh akhraja yukhriju callama yucallimu khumaasiga oo ta masiida aan ku bilaabanin waxaa leedahay iqtaraba yaqtaribu ra'da waa hoos dhige yaqtaribu yaqtarabu hadhihin yaqtaribu qabla aakhirka kasri ixmara yaxmaru waana noo imaan doontaa waa sheegi doonaa iyadana inطalaqa yanطaliqu sudaasigii istakfara yastakfiru qabla aakhir yaa ah qabla aakhir fa'da ah aakhirna yaa ah ra'da yastakfiru saasaa leedahay wuxuu ku yidhi markaa wa kasru maa xaraf kasrintiisa xarafkaasoo qabla aakhiri lmudaarici mudaarica aakhirkiisa ka hor ahaaday min dalbaabi baabkan xaggiisa xaal uu mudaaricaani ka ahaaday yalzamu kasrahaasi waa laasima ee yajibu waa waajiba qabla aakhirkaas in la kasriyo waa waajib goormuu laakiin waajiba in maadiihi damiirkaas maadiihi haada xaggee u laabana mudaarica in maadiihi maadi lmudaaric mudaarica maadigiisa qad xudila haddii laga mamnuucay ziyaadata taa'i ta'da ziyaadadeeda awalan ay fii awalihi lagu ziyaadiyo wuxuu ku leeyahay marka kasruhu uu waajiba waa haddii mudaarican maadigiisii loo diiday ta' masiida ah inay awalkiisa gasho intaasoo lama fahmin kasrada qabla laakhirka marna waa daahir marna waa muqadara hadda waxaan miisaalina waxay ahayd ayadoo daahir ah mar waxaa jirta la qadaro taqdiirka laba sababoodaa keena idqaamna waa keenaa iclaalna waa keenaa iclaal wuu keeni karaa idqaamna wuu keeni karaa ayadoo uu keenay iclaal waxaan ku miisaalinaynaa aqaama mudaariceeda aqaama mudaariceedu wuxuu ku imaanaa yuqwimu ilaan wuxuu la mid yahay yukhriju qabla aakhirka hadda waa noo kasrisan yahay oo qabla aakhir waxaa noo ah wawda way noo kasrisan tahay laakiin iclaalaa gela iclaalkaasa wuxuu keenaa kasrada qabla aakhirka in laga qaado qaacidada sarfiga waxay leedahay إdaa تaxaraka xarfu اlcila wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilى saakini صaxiix waawdaani way kasirsan tahay waa xarfu cila waxaana ka horeeya xaraf صaxiix ah oo saakin ah oo ah qaafka kasrada waa in la naqliyo oo loo naqliya qaafka kasradii qabla aakhirka hadda waa naqlinay ogow iclaal dartiis qaafkii marka wuxuu noqonaa maksuur waawdii kasrada aan ka soo qaadnay waxay noqonee saakina qaacidadii kala gelee haddii waawdu saakina ay tahay bacda kasratin waa in ya loo bedelo ya u bedel markaas yuqiimu waa mudaaric oo ka yimid rubaaci oo aqaamo ah qabla aakhirka hadda ma kasrisna daahiran laakiin wuu kasrisan yahay taqdiiran maxaa yeelay iclaala wuxuu keenay in laga naqliyo kasradii qabla aakhirka oo loo naqliya xaggee faa-ulkelimaha waa markuu iclaal yahay inuu idqaam keenana way dhici kartaa tusaale aqara wuu qiray waa rubaaci asalkiisu wuxuu ahaa aqrara mudaariciisu wuxuu ku imaanayaa yuqriru qabla aakhirka waa kasrisan yahay hadda yuqriru aqrara akhraja ayuu la mid yahay kadibna aqara laga dhigo labadii raa waa la ysku idqaamay mudaaricuna wuxuu ku imaanayaa yuqriru qabla aakhirka waa noo kasrisan yahay laakiin kasrahaas lagu dayn maayo maxaa yeele waxaa meesha yaalla laba xaraf oo isku jinsi ah oo la rabo in la ysku idqaamo labadan xaraf oo ah labada ra labada xaraf marka la isdhex gelinaana kan hore waa inuu saakin yahay kan hore si uu saakin u noqdo waa in kasradii laga qaado kasrada meesha aan ka qaadayna oo qabla aakhirkii la soco oo saakinkaan ka dhigayno yuqriru soo ma ahayn ra-da dambe waa aakhirkii tan ka horeydana waa qabla aakhirkii way kasrisan tahay kasrada waa la naqlinaa qaafkaa loo naqlinaa ra-du marka waxay noqonay hore saakin midda dambena waxay noqonay mutaxarika isku idqaam markaas yuqiru qabla aakhirkii hadda waa reeban yahay sida daahirka ah laakiin waa maksuur taqdiiran maxaa diiday kasrada inay soo daahirto idqaam kasraha marka marna waa daahir marna waa taqdiir taqdiirku waa lilidqaam iyo liliclaa labadaba wa in xasalad damiirka xasalad ku jira xaggee u laabanaa ta'da wa in xasalad ta'dii hadday xasisho lahu hadaasna xaggee u laabane maadiga wa in xasalad ta'dii lahu maadiga hadday u xasisho oo maadigii uu noqdo mabduu'an bitaa-in masiida faftaxaniyahu fatxi maa qabla alaakhir ay maa qabla aakhiri lmudaaric mudaarica aakhirkiisa xarafka ka horeeya fatxi warkaas waa cad yahay hadduu ku bilowdo ta masiida ah xarakada qabla aakhirku waa fatxo tusaale takallama ta masiidaahu ku bilowdaa oo wasankiisu waa tafacala mudaariciisu wuxuu ku imaanaa yatakallamu yatakallamu qabla aakhirkii waa noo fatxisan yahay miyaysan ahayn waa noo fatxisan yahay ilaan labadan laam oo isku shidan midda hore waa saakina midda dambena waa maftuuxa middaas dambaana qabla aakhirkii ah takaafala yatakaafalu yaa qabla aakhirkii ah fada aakhirkiina yaa ah laamta yatakaafalu tadaxraja yatadaxraju waxa aakhirkii ah waa jiimka ra-duna waa qabla aakhirkii yatadaxraju wain xasalat lahu famaa qabla alaakhiri iftaxan biwilan ay bitataabucin israac raacin maxaa la israacinaa xarakada qabla aakhirka waxaa raacdaa xarakada awalka awalka maxay xarakaysan tahay qabla aakhirka fatxadeeda fatxada awalka raaciyuu ku leeyahay ma la fahmay faslun fii ficli maa lam yusama faaciluhu meeshan wuxuu ka gudagalay ficilka mabni lilmajhuulka ah sida loo xarakeeyo dadka qaarkoodna almabni lilmafcuul bay yidhaahdaan almabni lilmajhuul ficilkiisa ayuu rabaa inuu meeshaan uga hadlo sida loo xarakaynaa saad wuxuu yidhi in tusnid ilficla niyow ficilka haddaa tiirido lilmafcuuli mafcuulka haddaa u tiirido aw maa yaquumu maqaamahu ama waxa booskiisa taagan haddaa ficilka u tiirido bacda xadfi faacilihi faacilkiisa markii la jaray kabacdi fa'ti la imow bihi ficilka la imow madmuuma lawali awalkiisa mid la goday xaal uu yahay la imow in tusnid ilficla ficilka haddaa tiirido lilmafcuuli ay lilmafcuuli bihi mafcuulu bihi haddaa u tiirido oo maa yaquumu maqaamahu faati bihi ficilkaas la imow madmuuma lawali awalkiisa mid la goday xaal uu yahay wuxuu ku leeyahay ficilka haddii uu yahay mabni lilmajhuul ama mabni lilmafcuul oo a u tiirido mafcuulu bihi bacda xadfi faacilihi ama mafcuulu bihi booskiisa waxa taagan oo ah jaaru majruurkii darafkii masderkii ficilkaas la imaa wuu ku yihi awalkiisa ayadoo la goday awalkiisa macnaheedu waa la godaa waayo ha kala qaadin inuu hulaafi yahay inuu rubaaci yahay inuu khumaasi yahay inuu sudaasi yahay inuu mujarad yahay inuu masiid yahay inuu maadi yahay inuu mudaaric yahay waxaasoo dhan ha kala qaadin faati bihi madmuuma lawali awalkiisa mid la goday xaal uu yahay la imow mithaal nasaara sow hulaathi ma aha haddii aad rabto mabni lilmajhuul inaad ka dhigto maxaa leedahay nuusira calima maxaa leedahay culima waxaan miithaalnay waa facala iyo facila facula ma laga dhigi karaa ayada way adag tahay maxaa yeelay isagu mutacaddi ma aha waa laasim laakiin hadday suurogelee in jaaru majruur lagu tallaabiyo jaaru majruur ma haddii ay suurogelee faculahaas in lagu tallaabiyo ama daraf lagu tallaabiyo waa ka suurogele laakiin uma badna waxaan miihaalnay marka waa hulaaثigii rubaaciga u imaaw akrama awalkiisa god ukrima qabla aakhirka sida loo xarakaynaana waa noo imaan doontaae qaatala maxaa leedahay qutila awalka waa la godaa qaa soo ma ahayn markeedii hore alifta waxaa ka horeyday fatxo intaan loo binaynin mafcuulka haddii awalka la godo aliftu maxay isu bedelee waaw ilan siima joogi karto haddii xarakada ka horeysa aysan fatxo ahayn quutila aa leedahay callama maxaa leedahay cullima iqtaraba maxaa leedahay uqturiba istakfara maxaa leedahay ustukfira faأti bihi madmuuma اlأwali mudaaricana waa la mid waxaa leedahay yaclamu soo ma ahayn yuclamu aa leedahay yatacallamu yutacallamu yukrimu yukramu yastakfiru yustakfaru faأti bihi madmuuma اlأwali inta waa la fahmay waksirhu awalka kasri damiirka hada xaggee u laabana awalka waksirniyahu kasri hu awalka kasri ida اtasalaa hadduu la xiriirsado ficilka bicaynin cayn cayntaasoo ictalla jiratay wuxuu ku leeyahay awalka waa kasrinee goorma haddii waxa awalka la xariisaday uu yahay cayn muctal ah awalkii waxa ka dambeeya ayaa wuxuu noqday cayn muctal ah wuxuu ka hadlaa waa ficil maadi ah oo hulaafi ah oo muctalul cayn ah muxuu ka hadlaa ficil maadi ah oo hulaafi ah oo muctalul cayn ah cayntuu ka jiran yahay wuxuu caynta uga jiran yahay waaw buu noqon karaa yaana waa noqon karaa isagoo waaw uga jiran qaala ku mithaali oo markeedii hore ahayd qawaala faأti bihi madmuuma alawali sow kuma dhihin awalka god qabla aakhirkana kasri qowiila dheh qaacidadiibu markaan ku socdaa qowiila laakiin sidaan looma dhaafi karo maxaa yeele culaysaa ku jira fastudqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablahaa damma waxaa la cuslaystay xarfu cillo oo kasra ay saaran tahay oo damo ay ka horeyda hiqalaa ku jira culaysaa ku jira waa in culayskaas marka laga takhalluso see looga takhallusi karaa carabtu laba waddaba way mareen hal waddo wuu noo sheegay halka waddo uu sheegay waxay tahay culayskaas waxaa looga takhallusaa kasrada ayaa la naqlinaa waxaa loo naqlinaa fa'da laakiin waa markii fa'da laga tuuro xarakadeedii quwiila soo ma ahayn kasrada waa la naqlinaa xaggee loo naqlinaa qaabka maxaa loogu naqlinaa karaahatan lithiqal laakiin fa'du way xarakaysan tahay ayadoo xarakaysan looma naqlin kara waa in damada laga tuuro kasradii aa soo naqliday qaafka saar waawdii aa ka soo naqliday kasrada maxay noqonee saakina bacda kasratin maxaa loo bedelaa markaas ya ku dhawaaq markaas qiila waana luqada afsaxa ah qiila asagoo ya ku jiranna baayaca awalka god qabla aakhirkana kasri booyeeca fastudqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablaha dama kasrada waa la naqlinaa ba'daa loo naqlina oo faa'ul kelimaha ah bacda xadfi xarakatihaa kasrada markii la naqliyo oo ba'da la saaro ya-dii waa saakina bacda kasratin ayadoo bedelid uma baana ku dhawaaqa ayadoo sideeda ah biica qayb carabta kamida saasay u isticmaalaan qolo kaleo waxaa jirta sidaa si ka duwan uga takhallusee waxay leeyihiin buyica soo maaha waxaan samaynaynaa ya-dan oo caynul kelimaha ah kasrada waa ka tuuraynaa ma naqlinayno qoladii hore waa naqlinaayeen ayagu laakiin naqli maayaan qoladaa waa tuuraayaan ya-du maxay noqonee saakina bacda damatin damada iyo ya-da saakinada isma laha laba wado mid ka mid aha kuu furan inaad damada aad tixgelido oo ya-da waaw ah u bedesho iyo in ya-da la tixgeliyo oo damada kasre loo bedelo waxay leeyihiin damadaan tixgelinaynaa ya-dan saakinada ahna waawaan u bedelaynaa ku dhawaaq markaas buuca markii ya ay tahay waxay leeyihiin buyica hadda waxay miaalyaday ahayd ayadaa waaw ah quwila soo ma ahayn quwila kasrada waa tuuraynaa kasrada markii aan tuurno waawdii waxay noqonaya saakina bacda damatin sideeda ugu dhawaaq quula qoladan waa reer waaw waxoo dhan waaway ka wada dhigaan ama muctalul cayni bilyaad ama muctalul cayni bilwaaw qoladii horena reeryaa waxaa dhan ya ay ka wada dhigaayaan sawaaun kaana muctala alcayni bilwaaw aw kaana muctala alcayni bilyaa marka reer waaw iyo reer ya aa la kala yidhaha yaa afsax ah reer ya qur-aankuna middaasuu kusoo arooray middaasuu qur-aanka kusoo degay intaa ma la fahmay waksirhu awalka kasri ida اtasala hadduu la xariirsado awalkii bicaynin cayn uu la xariirsado cayntaasoo ictala bukat wuxuu ku leeyahay awalka hadduu la xariirsado yacni awalka haddii uu raaco waxa ka dambeeya uu noqdo cayn muctal ah wuxuu meeshaas kaaga ishaara marka inuu yahay wuxuu ka hadlayaa hulaafi cayn jiratay haddii awalka ay raacdo awalka kasriyuu ku yidhi wallahu aclam halkaas ka jooga maanta